bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمaعين amا bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximh اllah taعalى bab ma jaءa fي fadli qariءi الqur'an qur'aanka midka akrinayo fadligiisa cadayntii wixii ku yimid cadayntiisiibu u baab yahay qala xadaثna mxmud بن غaylan qala xadaثna abu dawud الطyaalisiy qala xadaثna شhucbaة wahishaamu can qataadata waa hishaam bn abi cabdillaahi dastuwaa-iy can zuraarata bni أwfى can sacd bni hishaami can caaئishata qaal qaala rasuulu اllahi sal ly slam aladii yaqra'u اlqur'ana midka qur-aanka akrinayo wahuwa maahirun bihi mid aada u yaqaanana ah maca asafarati malaa'igtii macooda ayuu ahaaday asafara malaa'igtaa loo jeedaa jamcu saafir weeyaan wahuwa alkaatibu waa kaatibka liannahu yubayinu shay-a maxaa yeelay ninka kaatibkaa waxbuu caddeeyaa dhinaca marka malaa'igta wasfiga caddaynta ah maadaama ay leeyihiin ay wax caddeeyaan ayaa macnaha lagu macneeyey waxaa kalea la yihi macnuhu wuxuu yahay biaydi safaratin kiraamin barara meeshaana marka xaggaana waa loo jeedaa ayb maciyaduna waxay tahay malaa'igtaasuu la jiraa fi taqarubi ila allah malaa'igta macooda waayo xagga alle u dhowaanshaha ayuu malaa'igta macooda uleeyahay leanna malaa'igtu allay u dhow yihiin subxaanahu watacaala ninka qaari'u lqur'aanka ee maahirkaana sidaas waay waladii yaqra'uhu midka akrinayo qaala hishaamun hishaam riwaayadiisa isagu wuxuu yidhi wahuwa shadiidun calayhi isagoo marka aada ugu adag korkiisa qaala shucbatu shucbana wuxuu yidhi wahuwa calayhi shaaqun mid marka yacnii dhibayo oo korkiisa ku adag uu yahay lahu ajraani laba ajri baa u sugnaatay midkaasi ijtihaadka iyo dadaalka uu ku jiro iyo akhrintii qur-aanka labadaabu labadaa ajar buu helayaa qaala hada xadiidun xasanu saxiix qaala xadaanaa caliy bnu xujirin qaala akhbaranaa xafs bnu sulaymaan wa huwa abu cumar albazaaz alqaari waa xafsaha qaariga ah oo qiraa'adiisa dadka hadda inta badan ay akrinayaanoo rawaa can caasim ayuu ka wariyey caasim waa marka xujatun wa imaamun fi lqiraa'ati waa matruuku lxadiid xagga xadiidku marka waa matruuk xagga qiraa'aduna waa xujatun wa imaam can kathiir bni zaadan wahuwa anaqaciyu majhuulu rawaa lahu tirmidiyu wabnu maaja can caasim bni damrata can caliy bni abi aalibin qaala qaala rasuulu llahi sal l slama man qara'a alqur'aana qur-aanka qofkii aqriyo fastadharahu xifdiyey kor ka qabto fa axalla xalaalahu xalaashiisa xalaashado yacnii waxa qur-aanku uu xalaal ka dhigay ictiqaadiyo qaatana wa xarama xaraamahu wixii qur-aanku uu xarimayna iska xarimay ayb adkhalahu allahu bihi ilaahay wuxuu ku gelinayaa qur-aanka sababkii aljannata jannaduu ku gelinayaa washafacahu fii cashrati min ahli beytihi wuxuuna uga shafaaco aqbalayaa toban qoyskiisa ah kulluhum dhammaantood qad wajabat lahum naar naar ay u wada waajibtay yacnii naar mutaysteen ayuu alla ugu shafeecayaa qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifhu ila min hada lwajhi walaysa lahu isnaadu صaxiix isnaad saxiixana xadiidku male waxafsu bnu sulaymaan abu cumar bazaazun kuufiyun yudacafu fi lxadiid xadiidka waa lagu daciifiyaa laakiin qiraa'ada imaamuu ku yahay ayb qaala baabu maa jaa marka xadiidkan dambena dee fada yacnii sida uu u tusaayo fadlu qaari'i lqur'aan waa caddahay qaala baabu maa jaa fii fadli lqur'aani qur-aanka fadligiisa caddayntiisa wixii ku yimid qala xadaanaa cabd bnu xumaydi qala xadaanaa xuseyn bnu caliyin aljucfiyu qala xadaanaa xamzatu zayaad xamzahanna waa qaari quraada toddobadou ka mid yahay xamza waa qaari kuufi ah saddexda kuufiyiintae toddobada ka mida caasim iyo kisaa-i iyo xamza xamzata zayaad waa kaa weeyaan can abilmukhtaar aaa'iy abulmukhtaar aطaa-i ismuhu sacdun magaciisa sacd baa la yihaha majhuulun rawaa lahu tirmidiyu wاnnasaa-iyu fii musnadi caliyin can ibni akhi اlxaariث اlacwar ibnu akhi alxaariث alacwar isaguna waa majhuul ayضa rawaa lahu tirmidiyu faqad xadiidkan marka labada labadan cilad baa haysato can alxaariث alacwar haddii marka lagu daro xaariث alacwarna cilo kala isagana khilaaf baa ku jira qaala marartu fi lmasjidi masjidkii ayaan soo maray faida annaasu dadku waaba iyaga oo yakhuuduuna fi laxaadiidi axaadiidta ayay falanqaynayaan ay ku dhex jiraan fadakaltu calaa caliyin cali baan usoo galay faqultu yaa amiira almu'miniin alaa tara annaasa miyaadan arkaynin dadku qad khaaduu fi laxaadiidi inay axaadiidta aad u dhex galeen oo ay falanqaynayaan qaala awaqad facaluuha ma sameeyeen qultu nacam haabaan idhi qaala wuxuu yidhi amaa inii samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul daba waxaan maqlay buu yidhi nebigo dhahayo alaa inahaa satakunu fitnatun fitno ayaa dhici doonto oo la heli doonaa ay satuujadu fitnatun faqultu waxaan idhi mal makraju minhaa ka bixitaanka ka bixitaanka xaggeeda laga baxayaa ama meesha looga baxayaa xaggeeda waa maxay yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi kitaabu ullaahi ilaahay kitaabkiisa weeyaan makrajku fiihi marka kitaabullaahi marka la yidhaahdo mararka qaar waxaa dhacaysa kitaabullaahi in inta la itlaaqo loo jeedo qur-aanka iyo xadiidka labadaba waxaana ku tusaya axaadiidta qisatu lcasiif oo ninkii casiifka ahaa ee ka zinaystay naa ninkii oo xoolaha u raacayay naagtiisa oo ninkii naagta qabay iyo wiilka casiifka aabihii iyo isaga ay nabiga iskula yimaadeen sal alla l slam oo marka uu yihi iqdi baynana bikitaab illaah wuxuu yihi rasuul allow kitaabka ilaahay nagu xukun markaasuu nebigu yihi waa yeelay ka kalena marka wuxuu yihi waa ogolahay rasuul allow laakiin i idin aan hadle waa u idmay marka markaasuu wiilkayga ninkan gabadhii xaaskiisu ka zinaystay waxaanan siiyey boqol neef oo ari ah xeer jajab yani boqol neef oo ari ah waxaana la ii sheegay wiilkaygu in rajmi uu ku waajibay mar dambana waxaan maqlay wiilkaygu inuu ku waajibay uun boqol karbaash ile doob u ahaaye iyo wataqriibu caamin baan ogaaday buu yidhi arrintii markuu saa u falanqeeyey nebigu wuxuu yidhi wallaahi la aqdiyanna baynakumaa bikitaab illaahi ilaahay kitaabkiisaan idinku xukumayaa buu yidhi arigan iyo waxaan oo dhan raddun waa la celinaa buu yidhi ninkan wiilkan korkii ko waxaa laga rabaa oo dushiisa ah oo inamaa calabnika jaldu mi-atin boqol karbaash in lagu dhufto wa taqriibu caamin sanadna in la musaafuriyo sanad in la musaafuriyo qur-aanka may ku jirtaa xukunkaas xukun qur-aan hadda ku jira maaha wa taqriibu caamin jaldiga qur-aanka waa kusoo aroora taqriibka laakiin yaa la yimid xadiidkaa la yimid haddana nebigu wuxuu yidhi laaqdiyanna baynakumaa bikitaab illaahi lianna sunnata hiya min kitaab illaahi oo ilaahay kitaabkiisay ka mid tahay waa waxyi oo nebiga sida qur-aanka loogu waxyoodo ayaa sunnadana loogu waxyoo jiray oo marka qur-aanka loo waxyoonayo dhidid baa intuu qabto ayuu ayaa maalinka yacnii qabowga ba kulaylka badan waa dhididi jiray qabowga badan buu dhididi jiray qisadii yacla bnu munaya ama yacla bnu umayana markii uu su-aalay dharka jubbadan baan wataa barafuun isku soo dharoobay maxaan sameeyaa buu yidhi waana xarmanaa markaa cabaar buu nebigu ka aamusnaa markaasuu dhididay oo shuxuur iyaa qabatay markii uu arrintaa dareemay cabaar markuu joogay waa laga fayday nebiga xadiid buuna sheegay markaa alqi canka aljubba wuxuu yidhi jubbadan iska tuur waqsil canka alkhaluuq barafuunkay waxaad ismaarisayna iska dhaq wasnac maa kunta tasnacu fii xajika wixii aada xajkaaga ku samay jirtayna aada uga tegi jirtayna cumradan uga tag iyadana waxaad iska dhaafi jirtay markaad xarmato hadalkaas dhammaantiis isaguna waa qur-aan ma aha haddana maca dalika nebigu waa loo waxyoodayo waa dhididay oo weliba cumar baa wuxuu ku yidhi yacla bnu umaya ee kaalay buu ku yidhi haddaad rabto inaad aragto nebiga oo loo waxyoonayo souma weydiinaynin waa kan fiiri buu yidhi waxyigii uu sheegana sunnay noqotay ayb qaala kitaabu ullaahi fiihi naba-u maa qablakum waxaa ku sugan qur-aanka dhexdiisa dadkii idinka horreeyey khabarkooda wakhabaru maa bacdakum waxaa idinka dambeeya khabarkooda wa xukmu maa baynakum dhexdiina xukunkiisana waa ku jiraa huwa alfaslu waa mid marka dhab ah oo xukun oo wax kala bixinayo dhab ah laysa bilhasli dheeldheel ma aha man tarakahu qofkii ka tago min jabbaarinna ah qasamahu llahu ilaahay dhabarkuu ka jebinaya waman ibtaga alhudaa hanuunka qofkii doono fii gayrihi ka doono isaga heyrkii dhexdii ka doono adallahu llahu ilaahay waa dhuminaya wa huwa xablullahi almatiin waa xarigga alle ee aada u adag wa huwa dikru lxakiim waa dikriga xikmadda badan ay ku jirto laa shaka qur-aanka tilmaamahan inuu leeyahay xataa xadiidku hadduu daciif yahay qur-aanku sidaan waa yahay shaki ma ayb wahuwa asiraatu almustaqiim waa jidka toosnaanta badan huwa aladii laa tasiiqu bihi alahwaau huwa aladii waa kan laa tasiiqu aynan simbiririxanaynin bihi biitibaacihi raacitaankiisa alahwaau ahwaadu aanay ku simbiririxanaynin laba macnaa lagu macneeyo macnu wuxuu yahay qiila alhawaa idaa waafaqa hada alhudaa hanuunku hawadu haddii uu hanuunkan qur-aanka ay waafaqdo xufida min alradaa waxaa laga ilaalinayaa marka waxa xun oo dhan adugu hawadaada hadday waafaqdo qur-aankii wuxuu sheegayay hawadaadaas baadida iyo leexashada waa laga leexiyay taas iyada ta labaad macnuhu waxay tahay laa yamiilu bisababihi ahlu lahwaa ahlu ahwaagu qur-aankan sababtiisa raacid ay raaceen darteed uma leexanin wax kaley u leexdeen ayb walaa taltabisu bihi lalsinatu walaa taltabisu ma dheehgelayso ma cuslaanayso bihi ay calayhi isaga korkiisa alalsinatu carabyada kuma cuslaadaan oo carabyadii ku cuslaan maayaan macnaa ada ilaahay sowma dhihin walaqad yasarna alqur'aana lidikri fainamaa yasarnaahu bilisaanika ayb walaa yashbacu minhu lculamaau dadka culimada ahna kama dhergaan ayb kama dhergaan macnaha waxay tahay cuntada marka aad ka dheragto ma rabaad dhehaysaa qur-aankii intay barteen barteen barteen ma rabna ma dhahayaan mar kasto uun cajaa'ibtiisii iyo way waa dul taagan yihin ayb walaa yakhluqu can kahrati raddi walaa yakhluqu ma baaliyoobayo can kahrati raddi celcelinta badnaanteeda qur-aanku ku duugoobi maayo yakhluqu khalaqa yakhluqu khaluqa yakhluqu ayuu dabdiyey ibnulasiir khaluqa calaa wasni facula ayuu dabdiyey khaluqa marka yakhluqu khaluqa waa duugoobay waay maogtahay waxaa kaloo lagu keeni karaa akhlaqa calaa wasni afcala ayb facalaa hada marka mudaaric wuxuu noqonayaa laa yukhliqu an karat rada can kahrati raddi celcelintiisa badnaanteeda walaa tanqadii ma go-eyso cajaa'ibuhu cajaa'ibtiisa huwa aladii lam tantahi ljinnu huwa qur-aanku aladii kii weeyaan lam tantahi اljinu jinigii aynan yacnii gaarin aynan ka joogsanin id samicathu markay maqleen xataa qaaluu ilaa ay yidhaahdeen yani kama joogsanin ilaa ay yidhaahdeen inaa samicnaa qur'aana cajaban yahdii ila اrushdi faamanaa bih man qaala bihi sudiq qofkii qur-aanka ku qowlo ee yidhaahdo waa la rumaynayaa muuminkaa rumaynaya waa sax buu dhahaya waman camila bihi ujir qofkii ku camal falo qur-aanka waa la ajarsiinayaa waman xakama bihi cadal qofkii isaga ku xukumaana cadaaladuu sameeyey oo alimaamu shaafici cadaalada wuxuu ku fasiray alxukmu bikitaab illaahi buu ku fasiray ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa cadaalad waa taas waxa kale cadaalad noqon maayaan ayb leanna dadku wax ay iyagu cadaalad u haystaanoo waxaa jira aan cadaalad ahayn cinda allaahi ama yacnii caqliga saliimka xataa uunan cadaalad ka dhigaynin hadii la yidhaha faajir kasta xuquuqdiisaa la raadinayaa dadka yaan laga soocin nin xun iyo nin xun iyo nin fiican inay kala socnaadaan waay haddii kale fiicnaantii iyo xumaantiyaa sin maayo caqliguna ma keenaayo sidaas gaalada ay ka shaqeeyaan dee diinna ma keenayo afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin waman duciya ilayhi qofkii loogu yeero hudiya ilaa siraatin mustaqiim jid toosan baa lagu hanuuniyey ayb muhiimkun marka waxay tahay alxukmu bikitaab illahi oo dhab ah oo yacni xaqiiqda kitaabka alle macaani saxiixa sidaas wixii sidaas ah laa shaka inay cadaalad tahay qofku laakiin mararka qaar tabdiilna waa samey karaa mararka qaarna jahli waa ku dhici karaa mararka qaarna intuu ijtihaad iyo wax sameeyo si intay ula noqoto xukunka sharciga uu gafana waa dhacda waxaasoo dhan marka waxaasoo dhan marka sharcigii da loo saarin maayo iyo qur-aanka gaf bani aadamka iska le qaala khudhaa ilayka yaa acwaru xaggaaga u qaada buu yidhi yaa acwaru xaaris buu ujeeda qala hada xadiidu gariib laa nacrifhu ila min xadiidi xamzata الzayaat waisnaaduhu majhuulu wafii xadiiihi xaari wafii xadiidi اlxaaris maqaalun xaari alacwar xadiidkiisu maqaal baa ku jiro qaala baabu ma jaءa fi tacliimi اlqur'aani qur'aanka bariddiisa waxaa ku yimid oo fadli ah dadka in la baro qال xdثna محمود بن غيلان qال xdثna أbو dاود وهو الطyاaلسي qال أنbأna شعبة qال أخبرني علقمة بن mrhd qال سمعت سعد بن عuبaydة هو أbو حمزة الكوفي ثقة يحdث عن أbي عبدالرحمن أbو عبدالرحمن عبدالله بن حبيب أbو عبدالرحمن السلمي عن عثمان بن عفان أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم qال خyركم mن تcلم القرآن وعلمه kan idinkugu fiican waa yacni kan qur-aanka bartay dadkana baray qaala abu cabdiraxmaan fadaka aladii aqcadanii maqcadii haadaa kan oo xadiidkan ah waa kan i fariisiyey booskan aan fadhiyo wa callama alqur'aana qur-aankii buu dadka baray fii zamaani cuhmaan waqtigii cuhmaan dhexdiisa xataa balaga alxajaaja bna yuusuf ilaa xajaaj ibnu yuusuf uu soo gaaray yani haddii laga qabto culimada zamankii xajaaj ugu dambeeyey iyo waqtiyadii hore cuhmaan lixdan sanoy noqonay marka lixdan sano ayuu marka qur-aanka baraayay macnaha waana midda uu leeyahay kanaa i fariisiyey booskan aan fadhiyo xadiidkan yacni rabitaan aan raba inaan ku sifoobaa meeshaan i fariisiyey ayb dadkii marka hadda haddana marka waxaa weeyaan dee qur-aankii iyo cilmigii iyo waa waa ka yaacayaan iyagoo u haysta marka sharaf iyo khayr iyo m wax kale ayb qaala hada xadiidun xasanu صaxiix badanaana hadda ninkan abu cabdiraxmaan asaniidda qur-aanka oo qiraa'aadka iyo waa sii martaa ayb qال xdثna mحmud بن غylan qal xdثna bشhr بن الsrي ayb whuwa أbu cmr alأfwة ayaa la yidhaha wakana waacidan waacid ayuu ahaan jiray ثiqaة mتqina ayuu ahaa ducina fiihi bira'yi jahmin waxaa lagu dacniyey marka oo lagu duray jahm bin صafwan ra'yigiisa ثuma اعtadara wataaba waa ka cudur daartay waana ka toobad keenay waxaas marka rawaa lahu asxaabu lkutub الsita culimada marka waay wau sheegay u sheegayaan waxay tahay jahmiyada bidcadoodu bidca mukafira way walidaalika marka baababka caqaa'idka marka laga waramayo baab kasto ee lasoo qaado inta badan marka laga reebo dabcan baabka saxaabada iyo dhanka alasmaa sifaatna waa ka mucadila dhanka masaa-il asmaa walaxkaam waa ka murji-a weliba kuwa ugu xun waayo leanna waxay leeyihiin iimaanku waa macrifo keliya faman carafa rabbahu faqad aamana iimaan dhab a baa laga helo dhammaystiran bay dhahayaan ee ibliis iyo markaa iimaankay soo gelinayaan ee qadarka dhankiisu waa ka jabriye jabriya oo waxaa la yidhi jahm bin safwaan wuxuu dhihi jiray intuu dadka juudaanka qabo iyo cudurada xun qabo intuu soo maro wuxuu dhihi jiray yacni arxamu raaximiin miyaa sidaan sameynayuu dhihi jiray cudurka ilaahay inuu keena iyo waxyaabahaas oo dhan baa wax si ka yihiin qadarkiina marka saasay ka ahaayeen wacdiga iyo waciidkuna waa ku dhuunsanaayeen oo qofka yacnii rabbi yaqaano naar maba gelayay leeyihiin oo waciid iyo waciidkii oo dhan waa ku ciyaarayeen marka waxaasoo dhaamaada bay qabeen culimadana si caama waa u gaalaysiiyaan ama maqaalatu jahmin inay kufri tahay ama inay yidhaahdaan jahmiyadu waa kufaar way dhahaan laakiin qof qof iyo marka ay timaado waxay fiirinayaan marka istifaau shuruud waintifaau lmawaanic shaykhu lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhaha bayaanu bayaanu talbiis اljahmiya iyo dar-u tacaarud اlcaqli wاnaqli iyo wuu ku sheegaa kutubo badan uu leeyahayna macnaha isaga wuu ku tilmaamaa imaam axmedna inuu weliba sidaa ahaa caqiidadiisu ay saa ahayd buu tilmaamaa ayb wixii dhammaan marka haddii isku mid laga dhigo dadku xataa maqaalaadka dadkan jahmiyada ama muctasilada culimadii hore salafka waa aruuri jireen si marka loo ogaado qubxiga ku jira darteed wa minhum waxaa ka mid ah alimaamu daara qutni kitaab buu leeyahay layidhi akhbaaru camri bni cubayd waa maطbuuc akhbaaru camri bni cubayd baa la yidhaahdaa wuxuu keenayaa marka akhbaar aada la yaabayso qof muslima ma kasoo fulay aa leedahay akhbaartaasna waxay dabada ku haysaa ama salka ay ku haysaa ictiqaad xumaaday oo asalka ka xumaaday bay salka ku haysaa haddii marka la yidhaha hadda ummaddii ha ha un isla socdeen ama masaa-ishan oo kale layska dhagoolaysiiyo hadde waxay noqonaya qeyb weyn oo diinkii ilaahay ka mid oo qofku uu rabo inuu iska dhagoolaysiiyo ayb marka sidaasaa marka ni ay uleeyihiin marka ducina fiihi bira'yi jahmin uma اctadara wataaba ayb rawaa lahu asxaabu اlkutub sita qala xadaثna sufyaan wahuwa thawriyu can calqamta bni marhad can abi cabdالraxman can cثmaan bni cafan qala qala rasuulu اlahi sal ll ly slam khayrkm aw afdlkm man tacalama اlqur'ana wacallamah farqiga udhexeeya muxuu yahay hadda riwaayadii shucba ogaada waxaa iskhilaafsan waa shucba iyo thawri riwaayatu shucba iyada marka wuxuu leeyahay ayb sufyaan isaga riwaayadiisa can calqamata can abi cabdiraxmaan can cuhmaan tii hadda aan soo marnayna calqama qaala samictu sacda bna cubayda sacad buu dhex geliyey beyna calqama iyo abu cabdiraxmaan iyo abi cabdiraxmaan laakiin sufyaan thawri ma dhexgelinin calqama can abi cabdiraxmaan buu yidhi ma la socotaan meeshaas marka ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix isaga kala saari doono marka qaala wahaakada qaala wahaakada rawaa cabdالraxman bnu mahdiy wagayru waaxidi can sufyaan الthawriy can calqamta bni marhadi can abi cabdالraxman can cثmana can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslm wasufyaanu laa yadkuru fiihi can sacdi bni cubayda cabdiraxmaan ibnu mahdina sidaas u wariyey sacd ibnu cubayde ma la sheegin marka bishr bnu sari iyo cabdiraxmaan iyagoo sufyaan ka wada warinaya waa iswaafaqeen waqad rawaa yaxya bnu saciidin alqaطaan hada alxadiida can sufyaana wa shucbata can calqamata bni marhadin can sacdi bni cubaydata can abi cabdiraxmaan can cuhmaana can اnabiyi sal l slam marka yaxya bnu saciid labadoodu is garab dhigay oo isu keenay markaasuu sacadna soo geliyey qaala xadaanaa bidalika moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can sufyaana wa shucba qaala moxamed bnu bashaar marka moxamed bnu bashaar baa wuxuu yidhi haakada dakarahu yaxya bnu saciid can sufyaana wa shucbata gayra maratin can calqamata bni marhadin can sacdi bni cubaydata can abi cabdiraxmaan marka sufyaan laba nin bishr iyo cabdiraxmaan bnu mahdi sacad ma ma soo dhexgelinin yaxya bnu saciidna sacad buu soo geliyeyoo riwaayadii shucba ayuu la mid dhigay marka moxamed bnu bashaar marka wuxuu leeyay sidan baan ka maqlay yaxya bnu saciid u dhihi jiray can calqamata bni marhad can sacd bni cubaydata can abi cabdiraxmaan can cuhmaan can الnabiy sal ly slam qaala moxamed bnu bashaar waasxaabu sufyaan laa yadkuruuna fiihi can sufyaana can sacdi bni cubayda ardaydii sufyaan ma sheegayaan sidaas qaala moxamed bnu bashaar wahuwa asaxu marka maxamed ibnu bashaar wuxuu leey riwaayo inaan la sheegin marka sufyaan laga warinaya asax ah leanna ardaydii badankood kahrada ayuu ku rajaxay waqad zaada shucbatu wuxuu ku daray fii isnaadi hada alxadiidi sacda bna cubayda wakaana xadiida sufyaana asaxu xadiid sufyaan inuu asaxya aada moodeysaa qaala caliy bnu cabdillaahi qaala yaxya bnu saciidin maa axadun yacdilu cindii shucba aniga qof agtayda u dhigma shucba ma jiro waidaa khaalafahu sufyaanu sufyaan laakiin hadduu shucbo khilaafo akhadtu biqowli sufyaan sufyaan qowlkiisaan qaadana qaala samictu abaa camaar alxuseyn bnu xurays waaye ayaan maqlay yadkuru can wakiicin qaala qaala shucbatu laftiisa sufyaanu axfadu minii waa iga xifdi badan yahay wamaa xadaanii sufyaanu can axadi bishayin fasa'altuhu aan su'aalo ilaa wajadtuhu kamaa xadaanii marka waxyaabahaas oo dhan baa lagu rajaxayaa marka sufyaan waa cilal marka waxaadda ka hadlaa cilalka marka baabkiisa si loo ogaado waa in duruqda la jamciyo ruwaadana laftooda la fiiriyo oo marka la leeyahay ardayda sufyaan hebela ugu ahbatu nnaasi fi fulan fulan ama hebel iyo hebel iyagaa ugu ahbatsan hadhow hadday iskhilaafaan waxa lagu wax lagu rajaxayo qال وفي الbاب عن علي وسعد qال xdثna qتyبة qال xdثna عبدالواحد بن زياد عن عبدالرحمن بن إسحاq عبدالرحمن بن إسحاq بن الحارث الwاسطي أbو شhيبة ضعيف عن النعمان بن سعد وهو النعمان بن سعد كوفي مqبول rawى lh الترمdي فqط عن علي بن أbي طالب qال qال رsuل الlه صلى اه عليه وسلم khyrkm man tacalama alqur'ana wacallamah marka min xadiidi caliyin waay hadda laakiin dacfi baa ku jiro cabdiraxmaan ibnu isxaaqa ku jiro xadiidka marka cusmaan ayaa xadiidkiisa ou yahay qala hada xadiidu laa nacrifhu min xadiidi caliyin can الnabiy sal ly slam ila min xadiidi cabdiraxmaan bni isxaaq qala baabu ma jaءa fi man qara'a xarfa min alqur'ani ma lahu min alأjri qofkii akriyo xaraf qur-aanka ka mid ah maa lahu min alأjri waxa uu leeyahay oo ajar ah qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna abu bakrin الxanafiyu qala xadaثna الضaxaak bnu cثman can ayuba bni musa qala samictu mxamed bna kacbin اlquradiy yaqulu samictu cabdالlahi bna mascuud yaqulu qala rasuulu الlahi sal ه l slama man qara'a qofkii akriya xarfa min kitaab اllahi xaraf ilaahay kitaabkiisa ka mid ah falahu bihi xasanatun xasano ayuu ku leeyahay sababtiisa walxasanatu bicashri amhaalihaa xasanadu waa toban toban iyada lamida laa aqulu ma dhahayo aliflaam miim xarfun waa hal xarf walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarfun ayb xaraf kasta toban ayb qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariibu min hada اlwجhi qala samictu qutaybata bna saciidi yaquul balaganii ana muxameda bna kacbin اlquradiya wulida fi xayaati الnabiy sal ه slam marka ibnu mascuud waa ka maqli karaa qaala wayurwa hada اlxadiidu min gayri hada اlwجhi can ibni mascuud rawaahu abulaxwas can cabdillahi bni mascuud warafacahu bacduhm wawaqafahu bacduhm can ibni mascuudi wmuxamed bnu kacbin اlquradiy yukna abaa xamza ayaa lagu kunyeeyaa marka qur-aanku inuu xuruuf ka kooban yahay ayuu tusayaa xadiidkan mar danbaa marka dadku waagii hore iskuma haynin qur-aan muxuu yahay kalaamullaahi mayna isku haynin waqti danbaa marka wuxuu yimid maya kalaamullaahi lama dhihi karo haddii la dhaho waa majaaz ee maya kalaamullaahi waa yahay laakiin waa ban waa waa makhluuq oo sida annaga naloo abuuraya naloo abuuray ilaahay kuma hadlin waayo warkaas macnihiisa qur-aanku waa makhluuq macnaheeda ilaahay ma hadlo waayo haddii marka ilaahay ma hadlo la yidhaha asnaamtii iyo ilaahay baa laysku shabaha sababtoo ah ilaahay muxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim qisadiisa markuu ka sheekeynayay faraaqa calayhim darban bilyamiin faaqbaluu ilayhi yazifuun qisada marka waxaa ku jirto maa lakum laa tantiquun maxaa idinku dhacayo idnan la hadlaynin yacni macnuhu waxay tahay wax aan hadlaynin oon dhawaaqaynin aad caabuddaan waa idinka haddii marka allana uusan hadlaynin ee uunan dhawaaqaynin alle uusan hadlin maxay noqonaysaa marka isagii iyo waxaa laysku shabaha isagase isagii laftiisii marka cibaadadii alle ee yacni asnaamta inaan cibaado aanay istaahilin waxaa lagu waxaa sabab looga dhigay wax hadla maaha haddii isaguna uunan hadlin soo isku mid ma noqonaya marka waxay ka cararayaan marka tashbiih mid ka daran ay gelayaan ayb qur-aankii marka waa xaraf xuruuf iyo sawt waa ilaahay xaggiisa una kasoo ayuu ka yimid isagaa ku hadlay saa markaan leenahay marka waxay leenahay de xuruuf iyo sawt haddii la yidhaaha sawtku wuxuu u baahan yahay meeluu kasoo baxo dhuun iyo carab iyo af iyo waata aragteen marka xuruufta makhaarijteeda laga hadlaayo makhaarijta waxaa la sheegaa yacni طرف اللسان iyo يعني ثنايا العليا iyo شhaفتayn iyo xروف xalqi iyo de waxaas miyuu ilaahay yeelanayaa marka waxa ay uga carareen intaas arinta iyadana marka culimadii hore waa ka jawaabiyeen raximahum الlah oo imaam أحmeda weliba aad uga jawaabiyey jawaabtiisuna waxay noqotay imaam أحmed war ilaahay wuxuu ka hadal siinayaa wax aan carab iyo bushimo iyo ilko midna aan lahayn oo ka hadal sii karaa oo suuratu fusilad ilaahay wuxuu yidhi qaalata ataynaa طaa'iciin markuu alla yidhi walilardi itiyaa طawcan markii dhulkii cirkii iyo uu la hadlayo uu yidhi i'tiyaa طawcan war kaalaya idinkoo daa'iciin ah waxay yidhaahdeen marka qaalataa waxay dhaheen samadii iyo dhulkii ataynaa طaa'iciin qaala taa baa la yidhaha ninkii yidhaha maya maynan dhihin sidaas qur-aanku u beeniyey ayb waxaa kaluu yidhi qaaluu andaqana allahu aladii andaqa kula shay qiyaamaha markii la tago lugihii iyo gacmihiiba hadlayo gacantan marka meel waxmaa ku taallo carab iyo faruuriyo iyo meel cod ka soo baxo iyo midna ma leh ilaahay waa ka dhawaajiyey isaga miyounan hadli karin marka waxaa la-aantood wou hadli karaa kuwaan marka ashaacirada ama jahmiyadu waxay leeyihiin yacni wax shubuhaadka mukhaalifiinta ka jawaabo waxaa ugu horreeyay leeyihiin abulxasan alashcari fulan fulan waxaasay daldalayaa cilmulkalaamkan iyo mandiqa waxaa loo sameeyey in shubuhaadka looga jawaabo waa kaasaa a'imadii islaamka xadiidka bukhaari iyo axmed iyo waa kay waa taa shubahda waa ka jawaabayaan waxay uga jawaabayaanna waa nusuus qur-aan laakiin yah ha waa wax kaley ku fasirayaan ayb ama qiraa'aday doorinayaan ama waxay leeyihiin waxaa laga wadaa waa jee waa dhaawacay kalmigii bay ka dhigayaan marka kalmigu marka waa wakallama takliiman masderkeeda kuma imaan karaba calaa kullin marka waxyaabahaas marka inay xuruuf iyo sawt ku sheegaan waxaasaa u diiday waxaana de ilaahay la-aantood waa hadli karaa oo rabbi marka qaadiraan aaminsannahay oo siduu doono u hadlayo ayb markuu doonana hadlayo ayb kalaamkuna wuxuu ka mid yahay sifaadka daatiga ficligana isku ah sifaat daatiya ficliya ayuu isku yahay kalaamku ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariibu min hada اlwajhi qaala ayb qala xadaanaa nasr bnu caliyin اljahdamiyu qala xadaanaa cabdالsamd bn cabdilwaariث qala xadaanaa shucbaة can caasimi can abi صaalixi can abi hurayrata can الnabiy sal ll slam qaal yajiء اlqur'anu ywma اlqiyaamة qur'aankii hawaabtiisii baa qiyaamaha imaaneyso nusqa waxay qoraysaa yajiu saaxibu lqur'aan yajiu saaxibu اlqur'aani baa imaanaya hal nusqo ayaa sidaa qorayso mustadraga xaakimna xadiidku sidaasu ugu yaallaa oo yajiiu saaxibu lqur'aani baa ku taalla altargiib watarhiibka mundirina sidaasuu ku wariyey isaguna xadiidka ayb marka haddii la yidhaha yajiiu lqur'aan waa loo qadaraa ay saaxibu lqur'aan haddii kalena marka de riwaayaadkaas baaba tafsiir noqon karo ayb ama iyada hadday saxan tahayna de sidaas yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahuu imaanayaa fayaquulu yaa rabbi xallihi ayb qur-aankii hawaabkiisii baa imaanaya markaasu wuxuu dhahayaa yaa rabbi rabbiyow xallihi qurxi ninkan bilad u labis fayulbasu waxaa loo labisayaa taaja alkaraamati karaamada taajkeeda uma yaquulu wuxuu dhahayaa yaa rabbi zidhu u kordhi fayulbasu xullata alkaraamati waxaa loo labisayaa karaamada labadeeda maro uma yaquulu yaa rabbi irda canhu ka raalli noqo fayardaa canhu waa ka raalli noqonayaa fayuqaalu iqra waxaa la dhahayaa aqri warqa kor wayusaadu bikulli aayatin xasana aayad kastana xasana ayaa lagu ziyaadinayaa ayaa loogu siyaadinayaa aayad kasta darteed ama sababkeed qaala hada xadiidu xasan qala xadaanaa mxamed bnu bashaar qala xadaanaa mxamed bnu jacfar wahuwa gundar qala xadaanaa shucbatu can caasim bni bahdalah can abi saalixin can abi hurayrata naxwahu walam yarfachu wahada asaxu cindana min xadiidi cabdisamad can shucba waa xadiidkii hore kan marka oo aan marfuuca ahayn ayuu rajaxaya markay qeexayaan yani qur-aanka aimada salafkaana waxay yihahdeen minhu badaa wa ilayhi yacuudu minhu badaa qur-aanka ilaahay xaggiisuu kasoo daahiray yani xagga allow ka yimid isagaa ku hadlay w daxaawiyadana haddaad fiirisaan weliba aad buu u qorayaa isaga waa kalaamkii alle isagaa qowlan ugu hadlay buu le qowlan qaala baabun xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa abu nadr qaala xadaanaa bakru bnu khunays wahuwa saduuqu lahu aklaaq rawaa lahu tirmidiyu wabnu maaja can leyt bni abi sulaym can zayd bni arطah ya he can zayd bni arطah wahuwa ahu cadiy hiqat caabid can abi umaamata qaala qaala nabiyu sal ly slama maa adina allahu ilaahay ma dhegaysanin licabdin addoon fii shayin shay afdala min rakcatayni maa adina allahu licabdin uma idmin ilaahay addoon fii shayin shay afdala min rakcatayni yusaliihimaa ka fadli badan laba ragco ou tukanayo wa ina albira samafalka ama khayrka layudaru waa la faafinayaa waa la firdhinayaa calaa ra'si alcabdi addoonka madaxiisa korkiisa maa daama fii salaatihi intuu salaadiisa dhexdeeda yahay wamaa taqara wamaa taqaraba alcibaadu ila allahi addoommada ilaahay uguma dhowaadaan bimidli maa kharaja minhu wixii isaga kasoo baxay oo kale shay ay alle ugu dhowaadaan kaasoo kale ma jiro yacnii bimidli maa kharaja minhu waa qur-aankii baa laga wadaa wax loogaga loogu dhowaado alleh ee qur-aankii kalaamkiisii ka fadli badan ama ka fiican ma leh qala abunadr yacni lqur'an qala hada xadiidun gariib la nacrifhu ila min hada lwajhi wabakru bnu khunays qad takalama fiihi bnu lmubaarak ayaa ku hadlay watarakahu fii aakhiri amrihi oo xadiidka marka taasuu ku cilaynaya qaala waqad ruwiya hada alxadiidu can zayd bni arطah can jubayr bni nufayr can الnabiy sal l slm mursalun yani huwa mursalun qala xadaanaa bidalika isxaaq bnu mansuur qala xadaanaa cabdالraxman bnu mahdiy can mucaawiyata can اlcalaaء bni اlxaariث can zayd bni arطah can jubayr bni nufayr qaala qaala الnabiyu sal ly slam inakum idinku lan tarjicuu ilى اllahi ilaahay u laaban maysaan biafdala wax ka fiican ugu laaban maysaan oo ka fadli badan mima kharaja minhu wixii isaga kasoo baxay yacni اlqur'an markaad riwaayadii hore iyo riwaayadan waa isxooji karaan xadiidkana bacdi la'ima way saxiix waa xasaniyaan iyagoo markaa bictibaari ka fiirinayo duruqdiisa ayb qaala baabun xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa jariiru can qaabuusa bni abi dabyaan can abiihi can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu lahi sal l slam ina aladii laysa fii jawfihi qofka ama midka uurkiisa gudihiisa ounan ahayn shay-un wax oo min alqur'aani qur-aan ah kalbeyt alkharib waa guri kharaabay oo kale guri baaba-san oo kharaab ah oo kale weeyaan qofka jawfkiisa uunan ku jirin wax qur-aan ah qala hada xadiiثu xasanu صaxiix qala xadaثna maxmuud bnu غaylan qala xadaثna abu dawuud alxafariyu wabu nucaym huwa alfadl bnu dukayn can sufyaana can caasim bni abi najuud can zirin can cabdillaahi bni camri can الnabiy sal ly slm qaal yuqaalu waxaa la dhahayaa yacni lisaaxibi اlqur'an iqra aqri warqa fukor waratil kala dhigdhig kamaa kunta turatilu fi اddunyaa sidaad ahayd inaad adduunyada ugu kala dhigdhigayso faina mansilaka gurigaaga cinda aakhiri aayatin taqra'u bihaa aayad midda ugu danbaysood aqrinaysa agteeda waay markaa ninba ninkuu ka qur-aan badan yahay oo ka aayado badan yahay waa ka derajo sareeya qala hada xadiiثu xasanu صaxiix qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna cabdالرaحman bnu mahdiy can sufyaana can caaصimi bhada اlisnaadi naxwahu qala bab xadaثna cabdالwahaabi bn اlxakm alwaraaq اlbagdaadiyu huwa cabdالwahaab bn cabdالxakm alwaraaq hiqat qala xadaثna cabdالmajid bn cabdالcaziiz whuwa cabdulmajiid bnu cabdilcaziiz bni abi rawaad saduqun yukhdi saduuqun yukhdi wa kaana murji'an ayuu ahaa murji-aduna marka afar firqay ahaayeenoo jahmiyaduna waa midda ugu daran qolada kalena waxay ahaayeen ashaacirada oo iimaanku waa tasdiiq keliya u dhahayaan oo aan wax kale soo gelinaynin qolada kalena waxa ay yihiin karaamiyada oo iyagu dhahayo alimaanu qowlun waa bis in laa ilaha illa allahu lagu dhawaaqa bis qolada kalena waa murji'at lfuqahaa oo iyagu dhahayaan iimaanku waa tasdiiq iyo qowl bis camalka marka acmaasha jawaarixda sideeda iimaan maba ahanba oo iimaan lama maba dhahayaan iyaga ziyaadada iyo nuqsaantana ma ogola binaan calaa dalika afartaas firqo waay marka ayb tafaasiishoodana kutubtaas marka aimada hore way ka hadleen iyaga laftooda marka firaqa ay aada salafku u radiyeenay ka mid ahaayeen ayb laakiin qofku marku rabo firaqan xaqiiqdooda inuu dul istaago shubahdooda uu dul istaago jawaabna u helo cajal uu dhegaystay macno weyn ma laha wadaad iska muxaadareeyay haddaad iska dhegaysato waxoogaa aada tiraahdid marka wixisaasana waa saas wixisaanana waa saan waxoogaa xukunkaas armaal ardadu marka inay iska daayaana taas u roon hadday rabaan waxa kutubtii waa yaallaan salafka oo caqaa'idka uga warrameen kuwaas caqaa'idka ha akhriyaan wixii marka jahmiyadu qabtay wixii ashaaciradu qabto waxa ay qabaan murji'ada waxay khawaarijtu qabaan halkaasay yaallaan waa sida marka talada ugu fiican waa kutubta caqaa'idka lianna iyagaa waxay u banbaxayaan aaraa'da firaqan iyo shubahdoodaba waana u jawaabayaan weliba laakiin haddii marka teleefonka uu xanti la geliyo dhegta qofka maanta dhan muxaadaro un dhegta ugu jirto muxaadaradaasna uu hadhow rabo inuu yidhaah maa waxaas waa irjaa waay kaasna waa fulaan kaasna waa khawaarijnimo hadduu iska yidhaahdaa waxaas cilmi dhagood waay ninka waddadaas maraayo caamiga hadduu intaas dhagaysto waa sheegi karaa soomaalida weliba wax ka qabasho badan ma leh warka uu raadiya ka dhagaysto maanta dhan waa fasira adiga marka ninkaa waxba isma dhaantaan markaas waxaa roon marka inaad cilmi ahaan waxaan u barata qofkaan cilmi u baranin fadlan iyaa xaakim noqonin xoogaa ha gaabiyo ayb marka afrada bnu xibaan ibnu xibaan ninkan waa ku xadgudbay oo faqaala matruukun isaga matruuk buu gaarsiiyey laakiin sidaa ma aha xadiidkiisa muslim ayaa ayuu ku jiraa iyo asxaabu sunani alarbaca can ibni jurayjin can ilmualib bni cabdillaahi bni xantab saduuqun kahiiru tadliisi walirsaal weliba hal qof oo saxaabiya inuunan ka maqlin ayaa culimada qaar ay dhaheen siduu keeni doono can anas bni malikin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam curidat calaya ujuuru ummatii ummaddeyda ujuurteedii baa la iisoo bandhigay xata alqadaatu saxarka qashinka yarkaa yukhrijuha arajulu qofku uu saarayo uu bixinayo min almasjidi uu ka bixinayo wacuridat calaya dunuubu ummatii ummaddayda dunuubteeda la iisoo bandhigay falam ara ma aanan arkin denban dembi acdama ka weynin badan min suuratin min alqur'aani suurad qur-aanka ka mida ow aayatin ama aayad uutiyahaa rajulun nin la siiyey uma nasiiha ou iloobay ayb xadiidka marka wuxuu yihi qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifuhu ila min hada lwajhi wadaakartu bihi moxameda bna ismaaciil ayaan la mudaakareeyey falam yacrifhu xadiidkan ma garanin wastaqrabahu gariib ayuuna ka dhigay qaala moxamedun bukhaari wuxuu yihi walaa acrifu lilmuطalib bni cabdillaahi bni xanطab samaacan min axadi min asxaabi الnabiy sal ا l slam uma ogi ilaa qowlahu xadaanii man shahida khudbata الnabiy sal l slam qofkii khudbada nebiga dadkii xaadiray wax qaar ka mid a yani qof khudbada nebiga xaadiray baa wuxuu ii sheegay buu yii intaa un baan ogahay qaala wasamictu cabdاllaahi bn cabdالraxman wahuwa daarimiyu yaquulu laa nacrifu lilmuطalibi samaaca min axadi min asxaabi الnabiy sal ه l slam qof asxaabta wax ka warinaya ma ogin qaala cabdullaahi waankara caliyu bnu اlmadiniy an yakuna almuطalibu samica min anas marka xadiidka ciladiisu waa taas qaala baabu xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu axmed wahuwa الزubayriyu qaala xadaanaa sufyaan can اlأcmash can khayhamata wahuwa khayhamatu bnu abi khayhama abu nasr albasriyu wayuqaalu ismu abihi cabdالraxmaan layin اlxadiid can اlxasan can cimraana bni xusayn xasan marka inuu cimraan ka maqlayna war baa ku jiro annahu mara calaa qaari'in ayuu soo maray yaqra'u akhrinayo uma sa'ala cimraan marka qaarigii buu su-aalay fastarjaca waa inaa lilahaystay waxaa marka istirjaaca sameynaya waa cimraan oo inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun ayuu yihi uma qaala wuxuu yihi samictu rasuula اllahi sal l slm yaquul man qara'a alqur'aana falyas'al illaha bihi war ninkii qur-aanka aqriyo oo yaqaano ilaahay isaga ha ku weydiisto qur-aankaas waxa ku weydiisto rabbi waxa weydiisto fainahu sayajii-u aqwaamun dad baa imaan doono yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay aqrinayaan yas'aluuna bihi nnaas dadkay wax uga raadinayaan dad marka qur-aankii aqrinayo waxaa jira dadka wax ku weydiisanayo ee markaa waxaa la ammaanay marka qofka qur-aanka rabbi wax ku weydiisto ayb wa qaala maxmuudun markaa de wuxuu ka inaa lilahaystay waxay tahay qaarigii waa akriyey uma sa'ala qof iyo wax dadba wax weydiistay markaasuu fastarjaca wa qaala maxmuudu hada khaytamatu lbasriyu aladii rawaa canhu jaabirun iljucfiy walaysa huwa khaytamata bn khaytamata bna cabdiraxmaan qaala hada xadiidu xasan wakhaytamatu hada shaykhu basriyu yuknaa abaa nasrin qad rawaa can anas bni maliki axaadiiha waqad rawaa jaabirun iljucfiy can khaytamata hada ayda axaadiiha ayuu ka wariyey qال xdثna mحمد بن إسmاعيل الwاسطي qال xdثna وkيع qال xdثna أbو فrوة يزيد بن سناn عن أbي المبارك aبوالمباركan marka waa majهuul وriwaayaته عan سhayb mرsلة isagana جahaalaa haysato انqطاacna waa ku jiraa oo سhayb waxba kama maqlin عan سhaybi qala qala rasuul الlahi صلl ل sلم ma آmna bالqur'ani qur'aanka ma rumaynin ayb man istaxalla maxaarimahu man istaxalla qofkii xalaashaday maxaarimahu qur-aanka wixii uu xarimay nin qur-aanka wixii uu xarimay xalaashaday qur-aankii ma rumaynin ninkaasi iibi wuxuu yihi man istaxalla maa xaramahu llahu tacaala fi lqur'ani faqad kafara muطlaqan ninkii marka qur-aanku wuxuu xarimay isagu xalaashaday waa kufriyey kaas muطlaqan qur-aan maba rumayninba waa sidaa wakhusa dikru اlqur'ani licadamatihi wa jalaalatihi marka maa aamana bilqur'aani maxaa loo yihi weynaan qur-aanka la weyn yahay ee macnuhu maaha qur-aankiibuu ku gaaloobay laakiin alle iyo rasuule waa waa rumaysan yahay maahan hadduu qur-aankii ku gaaloobay alle iyo rasuulna waa ku gaaloobay dabcan ayb istixlaalkaa marka la tilmaamayana de qofku waa marka uu ogyahay waxaani waa marka uu ogyahay oo ilaa haddii marka uu istixlaal sameeyo binaan calaa ta'wiilin taawiil dartii uu ku sameeyo kaas isagaa marka yacnii ma kufrinayo ibnu taymiya bayaanu daliil calaa butlaani taxliil uu ku sheegay axaadiid marka waxaa soo aroortay nebigu sal ll ly slam uu leeyahy layakuunana min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira walmacaazifa waa wuxuu leeyahay istixlaalu maqruunu bita'wiil wailaa hadduunan ta'wiilkaa lahaa lahayn waaba gaaloobi lahaynoo min ummatii maba dhahaynba rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo soo gelaya ninka faqiiha ah mujtahidka ah masalow fiirfiirinayaa waxay la noqonay xalaal xaqiiqatanna marka sharcigana waxaa laga yaabaa inay xaaraan ku tahay ma la gaalaysiinaa faqiiha maya oo baashan hadda nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi ummadda waaa ummaddayda qoom ayaa jiri doo waxaa imaan doona dad yastaxiluuna alkhamra yusamuunaha bigayri ismiha waxay ku fasiraan culimada qaarkood yacni ku reer kuufa nabiidka nabiidka waa xalaalay jireen weliba aimo waaweyn baa nabiidka xalaal u arki jiray nabiidkuna waa khamri maca dalika marka diintii waa ka baxeen oo khamri ay xalaashadeen lama dhihin sababtoo ah maqruunun bita'wiil waxyaabahaas marka haddaan culimada laga fiirinin tafaasiirtooda iyo siday u taxliiliyeen aan laga fiirinin hadhow marka bacdi naasna waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan waa istixlaalku waa qeybsamaa ilaahay maa yidhi rasuulka maa yidhi adiga diinkan diinkan adiga yaa kusoo gaarsiiyey rasuulka qaabkee kuusoo gaarsiiyey diintan wuxuu yidhaahdaa ibnu taymiya dadka waxaa soo gaarsiiyey asxaabtii asxaabtii taabiciinay ku reebeen taabiciin taabiciintii atbaacu taabiciin ilaa iyo qof ilaa laga soo gaaro adiga culimmadaada laga soo gaaro saa unbaa diinka laysu gaarsiinaya marka saxaabada waa in marka iyo taabiciintii iyo looga dambeeyo fahamka diintan sida alfaadeedaba inay soo naqliyaan aa loo aaminay macaanidana waa in laga aamina loo aaminaa leanna alfaadoodiina waa akrinaysaa ay soo naqliyaanaan ujeedaa macaanidoodiina ma rabtid oo adigiibaa macno jac burinaya haddii lagaa celiyana waxaad leedahay maya aayad ma sheegin waxaan waa kalaam waa kalaam adiga warkaaga sow kalaam ma ah laftaada wa kalaamuhum axsanu min kalaamika waayahay qaala waqad rawaa moxamed bnu yaziida bni sinaan can abiihi hada alxadiida buu ka wariyey fazaada fi hada lisnaad isnaadkan wuxuu ku daray can mujaahidin can saciid bni lmusayab can suhayb labadaa buu kusoo daray mujaahid iyo saciid bnu lmusayab walaa yutaabacu moxamed bnu yaziid laguma mutaabacaynin calaa riwaayatihi wahuwa daciifu moxamed bnu yaziidna waa daciif wa abulmubaarak rajulu majhuul qaala hada xadiidu laysa isnaaduhu bidaka waqad khulifa wakiicun fii riwaayatihi wa qaala moxamedun abu farwata yaziid bnu sinaan alruhaawiy laysa bixadiidihi ba'sun dhib ma leh bukhaari baa dhahaya ilaa riwaayata bnihi muxamedin canhu maahane fainahu yarwii canhu manaakiir siduu u yaqaan fiiri cilalka buhaarي qala xadaثna الxasn بن crفة qala xadaثna ismaaعiil بن cayaaشh can baxiir bni sacdi can khaalid bni macdan can kahiir bni muraة الxadramiy can cqbaةa bni caamiri qala samictu rasuula الlahi sl slam yquul aljaahiru bاlqur'ani midka qur'aanka la jahrayo kاljaahiri bالصadqati mid sadqadii la jahrayo kala waay wاlmusiru bاlqur'ani qur'aanka midka siraysanayo hoos u akrisanayo kalmusiri bالصadqati qala hada xadiidu xasanu gariib wamacnaa hada alxadiidi ana aladii yusiru biqira'ati اlqur'ani midka siraysanaya qur-aanka akrintiisa afdalu min aladii yajharu biqira'ati اlqur'an waa ka fadli badan yahay midka la jahrayo qur-aanka akrintiisa liana sadaqata الsiri afdalu cinda ahli اlcilmi min sadaqati اlcalaaniya sadaqada sirta waa ka fadli badan tahay sadaqati اlcalaaniya cinda ahli اlcilmi wainamaa macnaa hada cinda ahli اlcilmi arrintaa macnaheedu wuxuu yahay likay ya'mana arajulu min alcujbi qofku si uu uga aamin noqdo ismahadin lianna aladii yusiru bilcamali midka camalkiisa siraysanayo laa yukhaafu calayhi looga cabsan maayo alcujbu ismahadin maa yukhaafu calayhi inta looga cabsanayo fi lcalaaniyati marku kor u dhigo qaala baabun xadaanaa saalix bnu cabdillaahi wahuwa hiqat rawaa lahu tirmidiyu faqad qala xadaanaa xamaad bnu zayd can abi lubaabata qaala qaalat caaishatu kana nabiyu sal l slama nebigu wuxuu ahaa laa yanaamu xataa yaqra'a bani israa'iila wazumar nebigu wuxuu ahaa inuunan seexanaynin ilaa uu akriyo suuratu bani israa'iil iyo suuratu zumar qaala hada xadiidu xasanu gariib waabu lubaabata hada shaykhu basriyu qad rawaa canhu xamaad bnu zayd gayra xadiidin wyuqaal ismhu marwan ayaa la yidhaahdaa qaala akhbaranii bidalika mxamed bn ismaaciil fi kitaab taariikh kitaab taarikh kee waay taarikh lkabiir yaa iska lena ayb qaala xadaanaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa baqiyat bnu اlwaliid can baxiir bni sacdi can khalid bni macdan can cabdillahi bni abi bilaal whuwa alkhuzaaciyu maqbulu shaamiy can cirbaad bni saariyata anahu xadaahu ana nabiya sal l slama kaana yaqra'u lmusabixaati sabaxooyinka ayuu akrin jiray qabla an yarquda intuunan seexanin wayaquulu wuxuu dhihi jiray ina fiihinna waxaa ku jirto aayatan aayad khayru min alfi aaya kun aayad ka khayr badan aayaddaana marka bacdi shuraax waxay dhaheen sindi iyo kale huwa allahu aladi laa ilaaha ilaa hu maadaama asmaada alle iyo wax badan ay ku jiraan aayaddaas weeyaan bay dhaheen qaala hada xadiidu xasanu gariib qaala baabun xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu axmed aلzubayriy qaala xadaanaa khalid bnu طahmaan abulcalaa alkhafaaf qaala xadaanii naafic bnu abi naafic ninkan marka waa abu dawuud alacma nufaycna waa la yihaha mararka qaarna naafic baa la dhaha labaa jirta marka naafic bnu abi naafic midna wuxuu ka warinayaa abu hurayra midna macqil kan macqil ka wariyaa waa abu dawuud alacmaa maa xaaluhu abu dawuud alacmaa maa xaaluhu yah daciif waay daciif waana soo maray muslim muqadamadiisana waa lagu sheegay ayb ayb can macqil bni yasaarin can الnabiyi sal l slama qaal man qaala qofkii yihaa xiina yusbixu markuu soo waaberiisanayo ثalaaثa maraati acuudu biاllahi الsamiici اlcaliimi min الshayطaani الrajiim waqara'a ثalaaثa aayaati min aakhiri suurati اlxashrina akriyo wakala allahu bihi alla wuxuu u wakiilayaa oo uu yeelayaa ee sabciina alfa malakin toddobaatan kun oo malag yusalluuna ayuu ayuu amrayaa u xil saarayaa yusalluuna calayhi inay u duceeyaan xataa yumsiya ilaa uu ka galab galo wain maata haddii uu dhinto fii dalika alyawmi maata shahiidan ayuu dhimanaya waman qaala xiina yumsi kaana bitilka almanzila markuu galab galo qofkii yidhaahna mansiladaas oo kale ayuu leeyahay qaala hada xadiidun xasanu gariibun laa nacrifuhu ila min hada lwajhi waana daciif xadiidkan oo khaalid bnu طahmaan laftiisa marka waa saduuqun rumiya bالtashayuc ثuma اkhtalad اkhtilad baa ku dhacay qaala baabu maa jaa fi baabu maa jaءa kayfa kanat qira'aة الnabiyi sal ly slam wixii ku yimid nebiga qiraa'adiisu siday ahayd qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa اleyثu can cabdillaahi bni cubayd اllaahi bni abi mulayka can yacla bni mamlak calaa wasni jacfar waa maqbuul anahu sa'la uma salamata zawja nabiy sal l slam can qira'ati nabiy sal l slam iyo wa salaatihi faqaalat waxay tihi wamaa lakum wa salaatihi maxaa idin maxaa lahaantiina ahaaday isaga iyo salaadiisa maxaa isukin jiray idinka iyo salaadiisa yani ma samayn kartaan waayo idinka ayb kaana yusallii waa tukanaya uma yanaamu waa seexanaya qadra maa sallaa intuu tukadoo kale uma yusallii waa tukanaya qadra maa naama intuu jiifay oo kale uma yanaamu qadra maa sallaa xataa yusbix uma nacatat qiraa'atahu qiraa'adiisii bay sifaysay faidaa hiya tancatu qiraa'atan qira'a ayayba sifaynaysaa mufasaratan kala dhigdhigan xarfan xarfan qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariibu laa nacrifhu ila min xadiidi leyt bni sacdi can ibni abi mulayka can yacla bni mamlak can umi salma waqad rawa bnu jurayji hada اlxadiiثa can ibni abi mulaykata can umi salmata ana nabiya sal l slama kana yuqaطicu qira'atahu qira'adiisa waa kala googoynayay yani waa u kala aayad aayad bu aayad buu ku reebayay oo qira'a marka iska sardiyo iska socota maan ma aynan ahay qala waxadiidu اleythi asaxu qala xadaanaa qutaybatu qala xadaana اleyth can mucaawiyata bni salix can cabdillahi bni abi qays qala sa'altu caaishata can witri rasuuli اllahi sal l slam caaisha waxaan su-aalay nabiga witirkiisa kayfa kaana yuutiru sida u witrin jiray min awali leyli miyuu witirka tukan jiray am min aakhirihi mase aakhirkiisa faqaalat waxay tihi kullu dalika ka qad kaana yasnac kaasoo dhan waa samay jiray rubamaa awtara min awali leyl rubamaa awtara min aakhirihi awaluleylkana witirka waa sameeyey mararka qaar marar marka qaarna aakhiruleylka faqultu waxaan idhi alxamdu lilahi aladii jacala fi lmri saca ilaahay baa ammaan leh allihii arrinta ka dhigay waa sacnimo faqultu kayfa kaanat qiraa'atuhu qiraa'adiisu say ahayd akaana yusiru bilqiraa'ati am yajhar qiraa'ada ma siraysan jiray mase kor buu u qaadi jiray qaalat kullu dalika kaana yafcal qad kaana rubamaa asara wa rubamaa jahar inuu siraystana waa dhacday inuu hoos u dhigana waa dhacaysay qaala faqultu alxamdu lilahi aladii jacala fi lmri saca qaala qultu fakayfa kaana yasnacu fi ljanaabati janaabada muxuu ku samayn jiray akaana yaqtasilu ma qubaysan jiray qabla an yanaam intuunan seexanin ka hor am yanaamu qabla an yaktasil mase waa seexan jiray intuunan qubaysanin qaalat kullu dalika kaana yafcal marna sidan marna sidan rubamaa iktasala waxaa dhacaysa inuu qubaysto fanaama iska seexdo wa rubamaa tawada'a inuu weyse qaato fanaama iska seexdo oo uunan qubaysanin hadhow gadaal ka qubaysta marka qultu alxamdu lilahi aladii jacala fi lmri sacatan ilaahay baa ammaan leh allihii arrinta ka dhigay saca iyo waasac inay tahay qala hada xadiidu xasanu gariibu min hada lwajhi qala baabun xadaana mxamed bnu ismaaciil qala xadaana mxamed bnu kahiir qala akhbarana israa'iilu qala akhbarana cثman bnu lmugiira can salim bn abi ljacd can jaabir bni cabdillahi qaala kana nabiyu sal l slama yacridu nafsahu nabiga nafsadiisa ayuu bandhigi jiray bilmowqifi mowqifka yacnii meesha marka la joogay mila jaahiliyadu waa xaji jireen markay xajka tagaan goobaha laysugu yimaado ayuu dadka isku bandhigi jiray mowqifka ama carafaad iyo mina intaba fa qaala mowqifka weliba haddii carafaad baa loo jeeda haddii la idlaaqo fa qaala alaa rajulun qof ma jiraa yaxmilunii iqaadayo ilaa qowmihi qowmkiisa ii qaadayo deegaankiisa qof igeynayo ma jiraa fa ina qurayshan quraysh qad manacuunii waxay iga reebeen oo ay ii diideen an uballiqa inaan gaarsiiyo dadka kalaama rabbii rabbigay warkiisa xadiidkan marka xadiid weyn waayo isagana bukhaari iyo culimada waxay u deliishadaan qur-aanku inuu kalaamullaahi yahay nebiguna inuu yahay muballiq unbis ee rasuulku asagu inuusa inuunan soo alifin qur-aankan marka ashaacirada iyada warkan xaggay ka keeneen cibaara can kalaamillaahi waaye xikaaya can kalaamillaahi waaye qur-aankan toos kalaamullaahi ma ahane waa laga cabiray yaa cabiray marka ama jibriil ama nebi maxameda warkan isku tootoosiyey yay noqonaysaa ee hadalka ilaahay lama maqlo mana ka soo baxaayo ilaahay waa kalaam nafsi ah warkaas marka war oo dhow miyaana war aad iyo aada u fog dalaal ah waxaas marka haddii dadku kutubtooda gadaan oo laga beec mushtaro ama la faafiyo waxaas la faafinayo waxay ka hor imaaneysaa marka asaasiyaadka islaamka fain ayb qaala hada xadi marka nisbada nebiga qur-aanka uu ku leeyahay waa muballiq inuu ka yahay yaa iskale qur-aanka oo ku hadlay rabbi subxaanahu watacaala qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib qaala baabun xadaana mxamed bnu ismaaciil qala xadaana shihaab bnu cabaad alcabdiy huwa maqbuulun meeshaa marka ibnu xajar taqriibka wuxuu ramzi uga dhigay bak albukhaariyu fi ladab fi ladab lmufrad tirmidina waa marka waa kana waad aragtaa waa saxa marka qaala xadaana mxamed bnu lxasan bni abi yaziid alhamdaniy huwa daciifu can camr bni qays can caطiyata can abi saciidi qaala qala rasuulu اlahi sal l slam yaquulu rabu tabaaraka watacaala rabbi wuxuu dhahayaa man shagalahu lqur'aanu qofka uu qur-aanka shuqliyey can dikrii aniga dikrigayga uu ka shuqliyey wa mas'alatii baryahayga uu ka shuqliyey acdaytuhu waxaan siinayaa afdala maa ucdi saa'iliin dadka wax i weydiisto waxaan siiya wax ka fiican ayaan isaga siinayaa marba hadduu baryadii uga mashquulay qur-aan akhris wa fadlu kalaami illaahi ilaahay kalaamkiisa fadligiisa calaa saa'iri alkalaami kalaamka waxa kale uu dheer yahay ka fadli dadka kale yacnii ama kalaamka kale uu dheer yahay ka fadli illaahi calaa khalqihi waa fadliga alle calaa khalqihi uu dheer yahay yani dee ilaahay iyo dadka maa laysku mithaalin karaa maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa sifaatku waxay asifaatu farcun can iddaat sifaatku waxay farac ka yihiin daatada adiga tilmaamaha aada leedahay adiga daatadaaday farac ka yihiin ilaahay tilmaanta uu leeyahayna daatadiisay farac ka tahay hadday marka sidaa tahay de daatada alle wax ka fiican maa jiraan waa maya sifaadkiisuna sidoo kale way marka tilmaantiisa ayb waana qaacidda marka culimadii hore ay tilmaameen khadiibulbaqdaadina risaalo yar ku qoray qawaacid uu ku qoray ka mid tahay ayb oo waxay yidhaahdeen alkalaamu fi sifaati farcun cani alkalaami fi daati alkalaamu fi sifaati farcun cani alkalaami fi daati qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu gariib hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed